wasaaradda horumarinta maaliyadda xafiiska gobolka togdheer iyo daahfuri ololo aruurinta canshuurtii horeenka baaqati baawarta minata iyo ganacsatada gobolka togdheer furitaanka olologan wayba daafuray mas-uuliyiin ku tirsan maamulka somalilan oo hogaanka canshuuro unka horeey waynayo sheegaan dhammaanto in dhowaan la bilaabo doona qaadowka canshuurti baaqati saleebaan maxamed maxamuud oo ee wakiilka wasaaradda horumarinta maaliyadda xafiiska gobolka togdheer iyo anka horeynta kuduway furitaanka ololaga canshuur qaadista
ololihii cashuuraha kow cashuuraha gaadiidka sida wadamarista iyo kala wareejinta iyo wixii lamid a waxaanu u mahadnaqaynaa marka hore dadkayaga cashuur bixiyaha ah ee wanaagsan iyadoo aan la bilaabin cashuuraha xafiisyada hortooda isa soo taagan yidhaahaa ma yimaadeen cashuurihii ma la bilaabaya aan goosanay aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay saaxiibayaal waad mahadsantihiin cashuur bixiye waad mahadsantahay qolyaha xoogaa ay ku dambayso cashuuruhu ee madaxa adag ee wakhtigu ka dhacay waxaanu leenahay saaxiibayaal kambayn adag baanu qaadi doonaa dariiq walba waanu isu taagi doonaa habeen iyo maalinna waanu shaqayn doonaa intii wakhti aan lagaa qaadin tag xafiisyada cashuuro gaadiidkaaga ku waajibay cashuuraha ku waajibay gaadiidkaaga sida rawtagiska iyo kala wareejina waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanayaa shacbiga gobolkan togdheer iyadoo aan uga mahadnaqayno cashuur bixiyaha wanaagsan mar kastaba uu naga mudan yahay mahadnaq waxaan leenahay qolyaha gacanta adag leh ee ganacsatada ah sida macaashil macaashka daaraha ha ahaato ganacsiga maha ahaato jesti ha ahaato cashuur kastaba ay tahay nooc kastaba tahay oo ku waajibay ganacsigaa saaxiibow iska bixi intaan lagu soo dalcin iyadoo la socdo ganax haddaad tagto xafiiska ganax lama socdo laakiin haddii lagu soo doono wakhtiga wixii ka dambeeya waxaa raaci doona ganax markaa saaxiibayaal sidaad ganaxa uga badbaadaan waxaanu dilaan iska bixiya cashuurtiina cashuurta ku waajibtay ganacsigiina kala duwan taliyaga ciidamada taraafikada gobolka togdheer jaamac ismaaciil yaan kabaaqi dhammaan baawurleyda iniyo biyan canshuurtiyo kabaaqati si oon sii weedaan howlasho wuxuun bayu bulshada u gudbinaynaa in ololihii cashuuraha gaadiidka roob tagis ama wadamaristu uu inoo bilaabmay awalba waynu samayn jirray haddaaya haddeerna wuxuun baynu dadka ku baraarujinaynaa in la cashuuro gaadiidka dadweynaha waxa weeyaan mulkiilayaasha gaadiidka inay gaadiidkooda qofkii aanu u cashuuraynin uu cashuurto intii lagu xanibi lahaa adigoo socdo hawl leh muraad u socda ee cashuurtii waxa weeyaan haddii beedankeedina in lagu xanibi lahaa adiga oo xora imka gaadhiga cashuurto ayaynu dadweynaheenna sharafta badan karaamada badan qiimaha badan ugu baaqaynaa waxaanu leenahay halla cashuuro gaadiidka ololuu waa inoo bilaabmay maanta